waxaan helnay daraasaad ay soo saarteen oo lagu sheegay inay maalgeliyeen unisef iyo hay-ad kale oo global enragement la yidhahdo marka bal wax yar waxaad faahfaahin naga siisaa daraasaadkan iyo intii laga shaqaynayay aada umaqsantihiin daraasaadkan horta waa wuxuu markii ugu dambeysay soo gabagabeeyey qorshaha saddexa sano ee soo socota ee waxbarashada dalka aan rabno inaan shape garayno ama aan u foom garayno kaasoo ah education sector strategic plan aa la yihahda oo saddexa sano soo socota ah wuxuu soo socday sagaal bilood wuxuu ka bilowday analysis education sector analysis ayaa la yihahdaa kaasoo maxaan kuu sheegaa aan ku taxliilinayno siyaasadda bini aadamnimada demografiga dadka iyo ma arkaysa arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha waxaa weeyaan waa political waa humanitarian waa demographic waa social iyo macroeconomic oo dhinac ah intaas marka waxaa laisku yihahda context ta labaadna waxaa waaye school systemka oo ah internal efficiencyga iyo qualityga iyo managementga iyo costina finance labadaas qeybo horta ma arkaysa uu kasoo bilowda analysiskaas markaas wuu noo keenayaa strategic planning iyo policyga inaan aan aan form garayno kaasoo hadda aan soo gabagabayno kaasina waxaa muhiim u ah sector analysiska oo policyga inaan hagaajino objectiveska iyo waxaas iyo ujeedooyinka inaan soo xulanno iyo in aan isku diyaar garayno ama aan ku ribsidno cost costinka iyo financeka framework framework iyo marka dambe inaan dabagalkii monitoring and evaluation framework inaan sameyno marka waa qorsho sagaal bilood soo socday waxaa naga caawinayay farsamo ahaan unicef laakiin waxaa deeqda bixiyey global partnership for education oo caam ah oo ilaa iyo toddobaatan dal oo dunida ka mid ah siiya deeq waxbarasho waayahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wasiir cabdiraxmaan daahir cusmaan ugu horreyn waxaan kaa codsanayaa in aad inta tabartaada af ingiriiska naga yaraysid si ay soomaalida inteeda badan uga faa'iidaystaan warbixinta aad naga siinayso waxbarashada soomaaliya dhegaystayaashana waxaan jeclahay inaan xusuusiyo marka laga hadlayo horumarka soomaaliya in saddex qaybood loo qaybiyo ugu yaraan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya oo qayba puntland oo qayba iyo somalilan oo qayba balse halkan waxaan diiradda saaraynaa koonfurta iyo bartamaha khaasatan tirada guud iyo nambarada ardayda dhigato kabacdi wasiirka ayaa inoo faahfaahin doono ulijeedada ugu weyn ee laga leeyahay qorshahan ugu horeyn mudane wasiir haddii aan su-aalaha toos u aadno waxaad soo bandhigteen tirada ardayda iskuullada dhigata ee gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaadna moodaa dhinac in la dhihi karo maasha allah waa wax lagu farxo oo lagu farxi karo dhanka kalena la isleeyahay nambaradan maxaa ka dhab noqon kara marka bal dhegaystayaasha la wadaag sidee ayay sax u yihiin nambarada aad soo aruuriseen maxaad isticmaasheen markii aad aruurinayseen horto education sector analysiska ama ama sida ma arkaysa waxbarashada qorshaheeda marka la taxliilinayo la samaynayo wuxuu rabaa waxaa la raacaa dariiq ama hanaan gaar ah oo cilmiyeysan kaasoo ma arkaysa marka hore loo qaabeeyo in xogtani lagu keeno si ma arkaysa cilmiyeysan oo u dhow haddii aysan ahayn boqol kiiba boqol sax si boqol kiiba sax boqol kiiba boqol saxnaanta ay kusoo dhawaan karto marka taasina waxaa waaye sida waxaa jiro arrimo amba ma arkaysa waxyaaba la rabo in lagu keeno xogta oo la diyaariyo taasoo keenaysa in marka xogtan lasoo ururinayo iyo siyaabaha loo keenayo wixii ay noqonaysa wax ma arkaysa dhaba waxaa la marka la lagu soo daraa oo laga qeybgeliyaa marka waxaa la samaynayo baaritaanka wasaaradda waxbarashada shaqaalaheeda macalimiinta ardayda bahda waxbarashada civil society oo ku jiro waxaa haddana islamarkaas la xogta laga raadiyaa hay-adaha kaleento ay ka mid tahay ma wasaaradaha kaleento waxaa shaqada kule wasaaradda maaliyadda ay ka mid tahay wasaaradda qorsheynta ay ka mid tahay hay-adda ma arkaysa statistics central zero ay ka mid tahay waxyaaba badan ayaa